بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الرابع درس أفراد وكامل دروستي أي نكوش الرحمة سيامك وحنا قصة عن الصبح qaybood wujuubkii waa soo marnay fadaa'ilkiina waa soo aragnay waxaynu ka soo baxnay oo ugu dambeeyey axkaamu siyaam waxaynu hadda halkan kaga hadlaynaa asxaabu asxaabu lacdaar asxaabu lacdaar waa dadka cududaarka leh oo ay u bannaan tahay inay afuraan fi nahaari ramadaan inay maalintii afuraan iyo qaab iyo sida ay usoo qadaynayaan iyo ciddii qada ku waajibayo iyo ciddii fidye bixinayso intaas ayuu darsigaani ku kooban yahay awalan marka ugu horeysa dadka ay u bannaan tahay inay afuraan manhum sida aynu ognayo xaqiiqada ah allah subxaana wa tacaala markuu soomka waajibiyey dadka qaarkood ayaa markaa ruqso la siiyey ay u bannaan tahay inay maalintii afuraan waxaanu ku soo marnay marka wujuubka markaynu ka hadlaynay shahru ramadaan aladi unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda walfurqaan faman shahida minkum ushahra falyasumhu wujuubka aynu soo marnay allah waxa uu ka soo reebay waman kaana mariidan ow calaa safarin faciddatun min ayaamin ukra qofkii xanuunsan ama masaafura waxaa u bannaan inuu afuro oo maalmo dambe uu soo qadeeyo haddaba waxaanu ugu hormaraynaa marka ugu horreysa qofka musaafirkaa oo safarka ku jira way u bannaan tahay inuu afuro leanna markaynu ka hadlaynay shuruudu takliif waxaanu nhi qofku waa inuu noqo qof muslima caaqil ah baaliq ah muqiim ah saxiix ah marka hadduu musaafir yahay muqiim ma ah waa qof safar ku jira way u bannaan tahay marka inuu afuro wayna u bannaan tahay inuu soomo labadaba isaga ayay ku xiran tahay waa takhyiir waajib maaha inuu afuro waajibna maaha inuu soomo ee ruqsa ayuu haystaa can anas ibni malik radi allahu canhu qaala waxa uu yidhi saafartu maca rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa safar la galay fii ramadaan isaga iyo saxaabada la socdaa ayaanu nebiga safar la gallay fii ramadaan qaala waxa u yidhi marka anas falam yacib saa'im qofkii soomanaa ma ceebaynayno waxba kama sheegaynin calal mufdir kii afuray wala almufdiru kii afurayna walaa yuciibu almufdiru kii afurayna ma ceebaynaynin assaa'im kii soomanaa hay labadaba waxay haystaa nin walba takhyiirkii ikhtiyaarkii la siiyey ayuu nin walbaa dhinac u qaata imaam albukhaari iyo muslim baa wariyey maadaama la ikhtiyaar geliyey oo la yidhi qofkii rabowna soom qofkii rabowna afur maadaama aad musaafir tahay ayaa qaarna soomanaayeen qaarna afuranaayeen sidaa daraaddeed qolona qoloma ceebaynaynin waxna dhibaataana ma leh labadaba marka inay bannaan tahay ayaa halkaa laga garanaya وsأل حمزة حمزة بن cmر ninka la yihahdo iبn cmر alslamiy oo safar badnaadaa layidhi ayaa rasuulka weydiiyey qaala waxa uu yidhi a asuumu fi safar rasuulka ilaahay safarka ma ku sooma nebigu wuxuu yidhi marka sum in shi'ta haddaad doontid soon adiga wey wa in shi'ta haddaad doontid afdir wa afdir in shi'ta haddaad doontidna afur akraja imaamu lbukhaariy wa muslim xadiidkaa marka waxaa inooga caddaaday ninkaa oo la yidhi safar badan buu samayn jiray saxaabiga ayaa nabiga weydiiyey calayhi salaatu wassalaam rasuulka ilaahay safarka haddaan ku jiro ma sooma markaasuu nabigu wuxuu yidhi adigaa ikhtiyaar leh haddaad doontid soon haddaad doontidna afur haddaba way u banaan tahay khuraasada waxa weye qofka musaafirka ah oo safar ku jira fii nahaari ramadaan waxaa u bannaan inuu afuro waxaana u bannaan inuu soomo culamadu marka aqwaal bay ka leeyihiin oo waxaa jira xadiid odhanaya allah subxaana wa tacaala waxa uu jecel yahay an tu'taa rukasahu rukaskiisa in lala yimaado ayuu jeceliy sida uu u jecel yahay in casiimadiisa lala yimaado casiima waa wixii waajiba ruksana waa wixii lagu ogolaaday marka waynaa culummadu qofku hadduunan mashaqo iyo dhib kala kulmaynin safarka waxa u banaan inuu afuro waxaana u banaan inuu soomo laakiin hadduu mashaqo iyo dhib kala kulmayo xadiid kale aad ku yimidoo uu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam nin la hareeyey oo maro loo balbaleeyey oo waxa weeye dadkii ku xoonsan yihiin waa maxay buu yidhi arrintaasi saale waa nin sooman oo markaa intuu haraadee dhacay qaala waxau yidhi laysa min albiri biriga ka mid maa assiyaamu fi safar in lagu soomo safarka biriga iyo wanaagga ka mid maaha marka culimadu waxay dhahdeen qofka saasoo kale mashaqo iyo dhib naftiisii tacdiibinaya oo cadaab iyo dhib ku kalifaya laa yajuuzu lahu siyaam ma banaana inuu soomo mana habboona laakiin qofkaan mashaqo iyo dhib kala kulmaynin oo isaga fudud tahay way u bannaan tahay inuu afuro wayna u bannaan tahay inuu soomo halkaa waxaan oga garanay marka qofka ugu horeeya asxaab alacdaar oo cududaar kale waa almusaafir ka labaad waxa waya almariid qofka mariid marka intaynu safarka ka bixin safarkaasi ama ha dheeraado ama ha fogaado wax loo xadidayo oo la odhanayo intaasoo kilomitir ma jiraan oo kuma sugna sunnaha laakiin waxaa saxiix ah in la fiiriyo sida waxa weeye curfiga uu yahay wixii curfigu safar ay u yaqaaniin oo dadku ay safar u yaqaaniin ayuunbaa safara marka meel walba caadada iyo curfiga ayaa loo celinaya waka ka labaad waxa weye marka almariid aayadda aynu hadda soo sheegnay allah waxa uu yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu waman kana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukar aayaddaasaa labadaba marka caddaysay oo wujuubkii ka saaqay oo u banaysay qofku inuu intuu afuro uu maalmo dambe soo qadeeyo aayaddaas ayaa u caddaysay mariidkaa marka way u bannaan tahay inuu afuro qofkii hadduuba xanuunsan yahay way u bannaantahay marba hadduu xanuun dareemayo xanuunkii marka hadduu xanuun yar yahay oo qofku iska soomi karana isaga ayaa markaa fiirinaya hadduu mashaqo iyo dhib kala kulmayana isaga ayaa fiirinaya laakiin alxaasil waxa weeye sida saxiixa qofkii masa qofkii xanuunsanaa waxaa u bannaan inuu afuro oo dib ka soo qadeeyo saddex waa alxaa'id waalnufasaa gabadhii xaydku ku dhacay ama hooyadee dhashay oo markaa waxa weeye dhiiggii dhalmada ku jirta ajmaca alculamaa ahlulcilmigu waxay ku ijmaaceen oo ijmaaca inaynan u bannaanayn gabadh xayd ku dhacay iyo mid dhashay laa yaxilu lahuma sawmu soomku inuuna u bannaanay hadday ay soomaan xataa soomkaasi inaan laga aqbalaynin sababta waxa weeye cibaadada soomka iyo salaada gabadh xayd qabta iyo waxa weeye mid dhiiggii dhalmada ku jirta midna uma bannaana iyaga marka way soomayaan wayna soo qadayn doonaan oo waynu arki doonaa marka afka qabaha waa u imaanaynaa saddexdaba masaafirka iyo mariidka iyo xaydka gabadhii heshay iyo tii dhashay kulli qaabka ay usoo qabaynayaan waa u imaanaynaa laakiin marka hore waxaan ka hadlaynaa inay u bannaan tahay inay afuraan oo waxa weeye aynan ruqsaha inay ruqso haystaan j marka waxay waxay yidhahdeen culamadu iyagu waxay kaga duwan yihiin labadaani gabadhii xaydka heshay iyo gabadhii dhashay iyaga soomkii xalaalba uma ahaynay soomaa inta ay xilligaa ku jiraan laakiin masaafirka iyo mariidka waxay nidhi hadduu rabana waa soomi karaa hadduu doonana waa afuri karaa waa ka waxa wy laakiin iyaga umaba banaana abadan sababtu waxa weeye salaad iyo soom uma banaana waana macruuf cid walba afran afar waxaa ka mid ah asxaabu alacdaar alshaykhu alkabiir waalmar'atu alkabiira ama walmar'atu alcajuus nale alshaykhu alkabiir waa waa ninka weynaaday walmar'atu alcajuusna waa islaanta weyn oo waa yeelka dadka noqday wey harabka noqday oo waxa weeye da'doodii weynaatay oo aan soomi karin oo waxa weeye dhib uu ku yahay carruurnimo u noqday dadka noocaasa waxa u bannaan inay waxa weeye afuraan qaala cabdullahi ibnu cabbaas waxau yihi radia allahu canhuma alshaykhu alkabiir ninkii weynaa walmar'atu alkabiira islaantii weynayd laa yastadiicaani aan awoodaynin an yasuumaa inay soomaan fa yudcimaani waxay quudinayaan makaana kulli yawmin miskiina maalin walba hal miskiin ayuu qofkii quudinaya akhrajahu imaam albukhaariy fii saxiixi haddaba iyagu waxay kala duwan yihiin iyagu ma soo qabaynayaan iyagu baabulqaba kuma imaanayaan waxa weye markaa ashaykhu alkabiir walmar'atu alkabiira waana afurayaan mana soo qabaynayaan fidyay bixinayaan qof maalin walba qof miskiina ayuu qofkii quudinay oo ninkii hadda weynaada oo gaboobay oo waxaan soomi karin maalin walba miskiin buu cunto siinaya dumarkiina waa laba waxa uu soo saaray imaamu daaro qudniyi fii sunani can anas ibni malikin radia allahu canhu waa khaadimkii nebiga waad garanaysaan markuu weynaaday nebigaa ugu duceeyey baa la yidhi cumri dheer waana cumrigiisiina waa dheeraaday waatuu nebiga u khidmayn jiray xilligii aakhir xayaatii ayuu dacafa annahu dacafa can isawmi caaman sanad buu ka daciifay inuu soomo waayeelna waa noqday wuu iska afuray markii soomkii dhammaaday ayuu fa sanaca dacaaman waxa weye cunto ayuu sameeyey oo waxa weye sida fariidka la yidhaahdo hilib iyo waxa weye la isku darda iyo waxa weeye khubuska iyo cuntada fariidka la yidhaahdo buu sameeyey xeelo weyn buu ku goray waa oo aada u weyn wuxuu u yeeray soddon miskiin ayuu hal mar u yeeray markaasuu ka dherjiyey fa ashbacahum imaamu daaraqudni baa weriyey waana xadiis saxiixa kama qaala sheikh albaniy raximah allahu tacaala wa athar saxiixa fii irwaai alqaliil ayuu ku saxiixinayaa juska afraad safxada waxa weeye labaatan iyo kow haddaba waxaa halkaan inooga caddaatay qofkan waayeelkaah oo la yidhi wuu afuri karaa waxaana u bannaan inuu fidyo bixiyo laba arrimood ku rabo waa samayn karaa maalin walba inuu miskiin quudiyo wuxuu kaloo samayn karaa markii bisha ramadaan dhammaato intuu cunto kariyo soddon miskiin deeqda soddon miskiin intuu u yeedho inuu hal meel ka dharjiyo ayuu samayn karaa taas ayaa u bannaan oo waxa weye isagu fidyadaas u bixinaya ma soo qadaynaayo asxaab alacdaar waxaa kaloo ka mid a oo qofka shanaad waxa weeye waa alxaamil waa gabadhii uurka lahayd hooyadii uurka lahayd waalmurdic hooyadii ilmaha nuujinaysay labadaasba waxaa u bannaan iyagana inay afuraan ayaa u bannaan can anas ibni malikin alkacday waa saxaabi kale maaha anas ibnu maliki macruufka oo maanta soo maraynay maaha waa saxaabi kale qaala waxa uu yidhi qaalat calayna waxaa noo yimid oo waxa weye nagu soo kediyo na soo duldegay oo waxa weye markii qofku dad safara soo duldegaan oo kugu soo kediyaan ayaa khayru rasuulilah sal khayrkii macnaha dadkii nebiga la socday calayhi salaatu wasalaam fardoonaydii iyo nebigiiyo wada socda ayaa noo yimid ha markay noo yimaadeen ayaan u imid buu yidhi faataytu rasuula allahi sal sl rasuulka ilaahi baan u imid oo fa wajadtuhu waxaan helay isaga oo cunto cunaya yataqada ha yataqada isagoo cunto cunaya ayaan u imid faqaala nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi udnu soo dhowow sakul nalacu cun cuntada oo soo dhowow faqultu waxaan ku yidhi ana saa'im waa soomana innii saa'im waan soomanahay faqaala rasuulullahi sal l sl rasuulka ilahi wuxuu yidhi soo dhowow aan soonka kaaga warramay soonkii axkaamtiisii buu uga warramay nebigu kabacdi buu wuxuu u sheegay dadka loo ogol yahay qofkii musaafirka ahaa iyo in loo ogol yahay inuu afuro kabacdibu markaa nebigu wuxuu yidhi ana allaha subxaanahu watacaala wadaca ina allaha tabaaraka watacaala wadaca allah subxaanahu watacaala waxa uu ka dejiyey soomkii oo macnaha ka cafiyey ha uu ka cafiyey oo macnaha rukso siiyey wa lagama cafiyaya laakiin rukso wa waxaa loo rukseeyey qofkii musaafirkaadu uu sheegay nebigu kabacdina wuxuu yidhi wa can ilxaamil gabadhii uurka lahayd aw ilmurdic tii nuujinaysay soomkii ilaahay wuu ka ruqsuu siiyey inay afuraan rawaahu imaamu tirmidiy wa abu daawuud wa ibnu maaja wa saxaxu sheekh albaniya raximah allahu tacaala fi saxiixi tirmidi ayuu ku saxiixiyey iyo sunanka kalaba waa xadiis saxiixa halkaan marka waxay nooga caddaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu inoo sheegay gabadha uurka leh ama ilmaha nuujinaysa inay u bannaan tahay inay afurto waa ruksawa qaabkeeday marka samayn doonaan ma soo qadaynayaan mise fidyay bixinayaan waxa weeye arrinta aataarta soo socota ayaynu kaga hadli doonaa laakiin horta marka ugu horraysa waxaynu aaminaynaa oo fahmaynaa inay afuri karaan qaabkee marka usoo qadaynayaan can anas ibn an cabdillah can cabdillahi ibn cabbaas radi allahu canhuma qaala waxa uu yihi idaa khaafat alxaamil hooyada uurka lahayd hadday cabsato calaa nafsiha oo waxa weye dumarku markay uurka leeyihiin dhibaato badan baa la soo gudboonaanaysa oo way harraadaysa walmurdic tii nuujinaysay calaa waladiha ilmaheeda hadday u cabsato oo ilmihii gaajoodo oo naaskiin caanay waxba laga waayo fii ramadaan ramadaankii waxa uu yidhi marka cabdullahi bn cabbaas yufdiraani waa afurayaan oo way u bannaan tahay inay afuraan maxay samaynayaan marka wa yudcimaani way quudinayaan makaana kulla yawmin miskiina maalin walba miskiin bay quudinayaan walaa yaqdiyaani sawmaa soomkiina ma soo qadaynayaan oo dabaraanay qaala sheikh albani raximah allahu tacaala isnaaduhu saxiix sanadkiisu waa sanad saxiixa calaa shardi muslim ayuu saxiix ku yahay wa kadalika sidoo kale waxaa laga wariyey can cabdillahi bni cabbaas wa cabdullaahi bni cumar waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen alxaamil waalmurdic gabadhii urka lahayd iyo tii ilmaha nuujinaysa way afurayaan walaa yaqdi tufdir walaa taqdi ma soo qadaynayso saxaaxahu sheekh albani raxima llahu tacala waa saxiix aataartaas oo dhan waa saxiix wa can naafic can ibni cumar naafic waa mawla cabdullahi ibni cumar waxa uu ka wariyey ana imra'atahu cabdullahi ibni cumar xaaskiisii cabdullahi ibni cumar ibni khadaab xaaskiisii ayaa iyada oo uur leh wahiya xubla iyada uur leh ayay waxa weeye soomnay markaasay haraaday fa qaala waxa uu ku yidhi cabdullahi ibni cumar afur oo waxaad samaysaa waxaad quudisaa can kulli yawmin miskiina maalin walba hal miskiin quudi walaa taqdii hana soo qabayni qaala sheekh albani raximah allahu tacaala sanaduhu jayid sanadkiisu aad buu wanaagsan yahay wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd kaanat bint gabar uu dhalay cabdullaahi ibni cumar ayaa waxaa qabay nin quraysha uur bay lahayd ramadaan baa lagu jiray way haraaday cabdullahi ibni cumar baa arkay wuxuu yidhi afar oo maalin walba miskiin quudi fa amarahu wuxuu amray fa amarahaa wuxuu amray cabdullahi ibni cumar an tufdir inay afurto wa tudcima inay quudisto can kulli yawmin miskiina maalin walba miskiin inay quudisto wasaxaaxu sheekh albani raximah allahu tacaala fi hadihi alaafaar say u dhan yihiin irwaa qaliilka ayuu ku saxiixiyey sheekh albani raximah allahu tacaala juska afraad toddoba iyo toban ilaa iyo laba iyo labaatan safxada ah ayuu ku caddeeyey inay aafaartaasi saxiix yihiin haddaba waxaa muhiima marka inaynu si fiican u fahamno masaladan oo qaabka dadkaani ay u soo qabaynayaan iyo wixii fidyo bixinaya inaynu fahamno khulaasadu marka waxa weeye awalan qofka musaafirka ah isagu waa soo qabaynaya markuu safarkii ka baxo ayuu soo qabaynayaa faciidatu min ayaamid ukar laa khilaaf khilaaf kuma jiro qofka mariidkaa waa soo qabaynayaa ilaa qofkii maradkiisu daa'im yahay mooye kan maradkiisu joogto yahay sida dadka macaanka iyo qabaho joogi karin oo aan dawana lahaynoo rajo laga qabin wax dawaa loo haynin dadka noocaas oo kale oo sanadkii kalena kusoo gelayo isagoo sidii u xanuunsan kaas isagu ma soo qabayn karo laakiin fidyuu bixinay marka mariidka soo qabaynaya waa maradkii sahlanaa oo qofka la rajaynayay inuu dawo inta qaato baabao oo ka dhacdi markaa waxa weeye sanadkii dambe una ugu soo gelaynin qofkaasi isagu waa soo qabaynayaa markuu roonaado ayuu soo qabaynayaa laakiin kii maradkiisu daa'imka ahaa oo joogtada ahaa kaasi isagu fidyu bixinaya fidyaduna waa idcaamu miskiin maalin walba hal miskiin in la quudiyo weeye fidyadu qofka gabadhii xaydka ku dhacay iyo tii nifaafka ku jirtay iyagu waa soo qabaynayaan oo waxa wey iyaguna masaafirkay bay la mid yihiin way soo qabaynayaan asheikhu alkabiir waalmar'atu alcajuuza iyagu fidyay bixinayaan mana soo qabaynayaan oo iyaga qada lagama rabo leana dhallinyaranimo usoo noqon mayaan oo sanadba sanad ka dambeeya waa sii caajisayaan oo waa sii gaboobayaan iyagu marka fidyay bixinayaan oo khilaaf kuma jiro waxaa ku soo haray alxaamil waalmurdic masaladaa khilaaf baa ku jira saddex qowl bay culummadu isugu khilaafeen qowl waa daciif oo wax qiimaa male waa qowlka bacd alfuqahaa ay ku tageen oo odhanaya horta marka ugu horeysa waxaa la isla ogolyahay inay afurayaan oo khilaaf kuma jiro inay u bannaan tahay gabadha uur kale ama waxa weye midda nuujinaysa inay u bannaan tahay inay afurto wax diiday culummada ma jiraan taa khilaaf kuma jiro laakiin waxaa la isku khilaafay markay afuraan ma soo qabaynayaan mise fidiay bixinayaan saddex qowl baa la isugu khilaafay qowl waxay yidhahdeen waa soo qabaynayaan oo waxay raaciyeen aayadda mariidka ahoo qof jiran bay kasoo qaadeen oo waxay yidhahdeen markay uurka leeda way jiranta markay ilmaha nuujinaysana wax jiran baan ka dhigaynaa oo waxaan raacinaynaa waman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhra xukunkaasaan raacinaynaa bay dheheen waa qowl qaarna waxay yidhahdeen waa qowlkan cabdullaahi ibni cumar iyo cabdullahi ibni cabbaas iyo saxaabadii ku tageenoo waxay yidhahdeen ma soo qabaynayso fidyay bixinaysaa maalin walba miskiin bay quudinaysaa oo waa alcaajis waa qofkii caajisay ayay la mid tahay oo waxa weeye xukunkaasay raaciyeen qowl dhexdhexaadaa jira oo daciifa oo aad u daciifa oo aan waxa weeye wax macnaa lahayn oo bacd alfuqahaa iska yidhaahdeen waxay yidhaahdeen hana soo qabayso fidyana ha bixiso labadiiba hala isugu daro xasoo kale markaa mataqaan diinta islaamku culays qofka in la sii saaro takfiif baa la rabaa diintu waa yusr yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr marka labadii xukun bay la isugu daraa waxa weeye arrin saxiixa maa haddaba labadan qowl qowlkaa marka daciifka waa tuurayna labadan qowl baa kuu soo haray qowl wuxuu odhanayaa way soo qabaynaysaayo aayaddaasay qabsadeen oo daahirkeeda mariid bay ka dhigeen qowlna waxa weeye waa qowlkaan saxaabadii fadwoodeen cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibni cabbaas abu hurayra ay ku tageen oo ay yidhaahdeen qofka gabadha uur kale iyo midda nuujinaysa way afurayaan fidyayna bixinayaan mana soo qabaynayaan aahaartaas saxiixa ah oo irwaal qaliilka uu ku saxeeyey sheekh albani ayaa ku sugnaatay qowlka sawaabta ah oo raajixa oo wanaagsan na waa isaga wiil amaa qowlkan kale oo waxa weeye aayadda daahirkeeda ku tegey qowlkaasi waa laga fiican yahay sababtu waxa weeye saxaabada dariiqooda in la maraa wanaagsan iyagaa garanaya oo u cilmi badnaa iyagaa xilligii nebiga joogay waxa weeye markaa waxaa lagu xambaarayaa fataawooyinkoodaas inay macnaha nebiga ay ka haysteen ruqso oo waxa weeye ay saas u fadwoodeen iyaga ayaa marka la raacay haddaba qowlka sawaabtaa waxa weeye gabadha uur kale iyo midda ilmaha nuujinaysa inay afurayaan inay maalin walbana miskiin quudinayaan ayna soo qabaynaynin haddaba waxaa inoo soo haray marka dadkii soo qabaynayey qaabkii ay u soo qabaynayeen inaynu ogaano marka waa musaafirkii waa kii mariidka fulud qabay oo waxa weye markaas biskoonayey waa tii xaydka qabtay ama waxa weye maa nuujinaysay afartaa qolo oo soonkii u banaanaa laakiin iyaga fidye aan bixinaynin oo soo qabaynaya qabaha qaabkay usoo qabaynayaan ayaynu markaa aynu sharaxayna alqada in la soo qadayo la soo celiyo qadu waa soo celin waay waa faciddatu min ayaamin ukra maalmo kale man kaana calayhi sowm qofkii soon dushiisa ahaa oo cududaar lahaa yajibu qadaa'u sawm waxaa waajib ku noqonaya inuu soo qadeeyo walaakin laa yajibu cala alfawr in la yidhaahdo deg deg u soo qadee oo soonkii markuu baxay isla markaba soo qadee dad badan baa waxay ku weydiinayaan haddii aaqala lagu leeyahay lixdii shawaalka miyaa soomaa mise qadaha hormariya way u banaan tahay qofku inuu qadihiisa dib u dhigto shawaalkiina hormariyo hadduu doonana qadaha hormariyo labadaba u banaan tahay wa inamaa wujubuhu cala taraakhi waajibnimada marka qadahani waa taraakhi wey waajib baa loo dhigi karaa oo qofku isagaa ikhtiyaar leh oo waxa weeye fawr maaha deg deg ma aha maxaa u daliila liqowli caaisha radi allahu canha caaisha waxay tidhi kaana yakunu calaya sawm waxaa dushayda ahaan jiray soom in laygu yeesho qadaa ay macnaha oo min ramadaan a ramadaan ahaa dee way afuri jireen leanna xayd baa ku dhici jiray markay afurto qadaa lagu leeyay bishii ramadaan waxaa laga yaabaa shan beri lix beri inaysan soomin bishii ramadaan marka waa laga bax soo inay soo qadaysa ma aha waxay tihi famaa astadiicu maan woodhi jirin an aqdi inaan an aqdiihi inaan soo qadeeyo ilaa fii shacbaan sanadka dambe markii shacbaan ay soo dhowdahay oo ramadaan intuu dhammaaday bishii kale oo ramadaan ku igtay oo shacbaan bishaan hadda aynu ku jirno oo kale oo ramadaankii kale soo dhow yahay ayaan dadejin jiray oon soomi jir riwaayad kalaa sii caddaysayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam joogidda uu joogay macnaha daraaddii ayaa saa u samaynayey oo waa tii axaadiis kale ay maaragtay dee waxay ilaalinaysay nebigoos jooga oo u baahan inay soomto ayay iska ilaalinaysay halkaa waxaa laga gartay marka xadiiskaas bukhaari baa werinaya iyo muslim waxaa laga gartay nebigu hadday waaj hadday waajib tahay inay deg deg u soomto nebigu wuxuu odhan lahaa soo qade oo waxa weeye deg deg usoo qade mar hadduuna odhan marka deg deg usoo qadee waxaa halkaa laga garta inay bannaan tahay iyaduna ilaa shacbaan ay la sugtay qaala alxaafid ibn xajar fi fatxi ilbaari waxau yihi markuu sharaxayo wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan dilaalatun cala jawaasi taakhiiri qadaai ramadaan in dib loo dhigi karo ayaa ku sugan mutlaqan manaa xilligii la doono dib loogu dhigi karo ayaa ku sugan qofkaasi ama cududaa ha yeesho ama yuu yeeran ha saasuu yihi xaafid ibn xajar laakiin waxaa habboon inay waxa weeye alisraac yembagi alisraacu waxaa aad iyo aad u habboon ibn xajar isagu saasuu yidhi laakiin waxaanu dhahaynaa waa saxiix laakiin waxaa habboon oo wanaagsan in loo degdego oo la iska soomo oo waxa weeye las la soo celiyo durba liqowlihi tacaala ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat wahum lahaa saabiquun inaad dhimanaysid ma ogid inaad xanuunsan doontid ma ogid inaad marka dayntan lagugu leeyahay aada iska dedejisid ayaa habboon oo waktiga aana waxa weeye kula sii dheeraanin laakiin way ku bannaan tahay oo waajibkuguma aha inaad dedejisid wartaa khulaasadeedu waata waxaa kaloo marka muhiima iyadana inaynu ogaano walaa yajibu tataabuc waajib ma aha haddii lix beri gabadhii lagu lahaa ama qofkii musaafirka ah lix beri shan beri toban beri lagu lahaa inuu xiriiriyo sidii ramadaanku u xiriirsanaa waajib ma aha laakiin hadduu doono wuu kala reebreebi karaa oo maanta intuu wiigaan intuu soomo laba beri ama maalin ayuu wiiga dambe haddana bisha dambe saas waa u qaybsan karaa waay leannu allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi faciddatu min ayaamin ukar maalmo dambe unbuu yidhi hee ma odhan maalmo isku xiga lama dhihin ayaama mutataaliya lama dhihine ayaama ukar baa layidhi saa daraaddeed waxaa laga qaatay marka aayadda inay bannaan tahay in la kala geygeyn karo oo bishiiba ama waxa weeye wiiggiiba maalin ama laba maalmood laga soomi karo oo wax loo dhaxaysiin karo qaala cabdullahi ibn cabbaas waxa uu yidhi laa ba'sa wax dhibaataa male bihi an yufariqa inuu kala geegeeyo wax dhibaataa male imaamu albukhaari ayaa weriyey isagoo tacliiqa ayuu weriyey waxaana mawsuul ku weriyey waxa weeye cabdirazaaq ayaa ku weriyey iyo waxa weye maaragtay daaribuni iyo ibn abi shaybe iyo wa bisanadin saxiix ayay ku wariyeen oo waxa weeye waa saxiix wey halkaan marka wuxuu cabdullahi ibn cabbaas fadwooday inay bannaan tahay inay kala geygey karaan oo waxa weeye wiigba intuu doono soo qadayn karo toban beri baa lagugu lahayo tobankii beri xiriiri sidii ramadaanku u xiriirsanaa laguma odhanaayo heway ku bannaan tahay inaad kala geygeysid ka bacdi ajmaca ahlulcilmi culamadu waxay ku ijmaaceen anna man maata qofkii dhinta wa calayhi ay dushiisa ahayd salawaatun salaamo ka tegey fa ina weliyahu laa yaqdii calayhi canhu kama qadaynayo weligiisi hadday salaad ahayd lagama soo qadaynayo kadaalika waxay sidoo kale isku ijmaaceen qofkii soonkii ka caajisay oo gaboobay oo aan soomi karin oo nool inaan laga qadaynaynin bal yudcamu can kulli yawmin miskiinan lagama qabaynayo oo lagama soomayo oo weligiisii kama soomayo maanta aabbahayo gaboobay ama hooyadaha gaboobay anaa idiin soomaya ma odhan kari fidiye ayaa laga bixinaya laakiin waxaa jirta qofkii hadduu dhinto oo iyadoo qadihii lagu leeyahay oo uu cududaar uga tegey gabadhii xayd buu uga tegey ama dhalma uga tegey ama waxa weeye safar buu uga tegay qofkii isagoon wili soo qabayn buu dhintay maxaa la samaynayaa ma laga soomi karaa mise fidyaa laga bixinayaa waa qofkii cududaar lahaa kii kas uga tegay layskuma hayo kaasi isaga waxa weye toobad buu u baahnaa kaa isaga laga hadli mayo xataa qade kama ansaxaya yidhahdeen culammadu kii kas uga tegey leannahu kabiiru ku dhacay toobad buu u baahan yahay xadiis baa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man maata qofkii dhinta wa calayhi sawmun soom lagu lahaa saama canhu weliyu weligiisaa ka soomaya xadiidkaa marka waa mutlaq waa caam wey waa xadiis caama oo mudlaqa waa waxa weye waxba lagu qaydaynin man kaana calayhi sawm waa caam mudlaqa laakiin xadiis kale xadiiskan waa muttafaq caleh waxa weye bukhaari muslim kulli wariyaya xadiis kale waxa uu odhanayaa man maata wa calayhi sawmun nadrin macnaha qofkii soom nadara lagu lahaa ayaa xadiis kale cadaynaya marka culammadu waxay isku khilaafsan yihiin qofkaan laga soomayo ma qofkii soom lagu lahaa nadaraba mise waa qofkii waxaway soom waajiba lagu lahaa waxay culummadu u badan yihiin inuu yahay soomka nadarka sidaa daraaddeed ayaa waxaa sugnaaday ninka la odhan jiray sacad ibnu cubaada ayaa nebiga u yimid waa saxaabi jaliila nebigu u yimid oo waa weydiiyey wuxuu yidhi hooyaday waa dhimatay ina ummii maatat wa calayha nadr wa calayha sawmu nadr wa calayha nadrun nadar ayaa dusheeda ahaa rasuulkiilaa ma ka qabeeya oo ma ka soo soomaa haa buu yidhi ka soo gud oo ka soon ka soon ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam haddaba labada xadiid waa la isku fasirayaayo waxa weeye imaam albukhaari iyo muslim baa werinaya kana labada xadiid culammadu way isku fasireen oo waxay yidhahdeen soomka laga qabaynayo qofka laga soo gudayo waa soomka nadarka ah leanna waa dayn uu isa saaray waajib ilaahay ku waajibiyey ma ahayn waa dayn isagu isku waajibiyey sidaa daraaddeed ayaa laga soo qabaynayaa oo dayntii waa laga gudaya sidii haddii qofku oo waxa weeye dayn lagu yeesho daynta looga bixin lahaa ayaa tanna looga bixinayaa sababta waxa weeye waa dayn calaa kulli xaal marka saasay culammadu fadwoodeen waxau werinayaa imaamu abu daawuud waxa weye qaala imaamu abu daawuud raximah llahu tacaala waxau yihi samictu axmed ibna xambal imaam axmed ibna xambal baan maqlay oo la weydiiyey oo yidhi markaa laa yusaamu cani ilmayit qofkii dhintee laga soomi maayo ilaa fi nadar nadarka mooye qaala abu daawuud wuxuu yidhi waxaan ku yidhi qultu waxaan ku yidhi shahru ramadaan ka waran qaala wuxuu yidhi yutcimu canhu waa la quudinayo waa laga quudinaya oo macnaha qofkii dhintay oo bishii ramadaan ka caajisay oo dayn lagu lahaa qaba ah oo ama safar uga tegey ama mariid ahaa ama wax kale uga tegay xayd iyo wixii la mid ah haddii uu dhintay isagoo soo qabaynin oo qada laga rabay waxa weeye waa laga quudinayaa leanna wuu ka caajisayo markaan ma soo celin karo oo qofkii waa dhintay sidaas daraaddeed marka waxaa la quudinayaa maalin walba miskiin ayaa laga quudinaya oo meesha uu ka soo qadayn lahaa oo uu ka caajisay maalin walba miskiin ayaa cunto la siinaya calaa kulli xaal marka quraas qowlkaas ayaa raajixa oo sawaabta u dhow oo waxa weye qaar baa laakiin culimadu waxay leeyihiin maya waa laga soo qadaynayaa soomka xataa waajibka ah ilaah baana garanay khulaasadu marka waxa weeye qofkii soom lagu lahaa oo cududaad uga tegey waxa weye qaabkaasu u kala baxayaa inuu soo qadeeyo intaaynu sheegnay oo kii musaafirka iyo mariidkii fududaa iyo gabadhii xaydku ku dhacay iyo gabadhii dhalmadii dhashay iyo waa soo qadaynaya oo way u banaan tahay inay soo qadeeyaan waajibna kuma aha inay deg deg usoo qadeeyaane iyagaa tabartoodii waxay fiilinayaan waktigooda ayay waa dayn lagu leeyaho waa iska bixinayaan oo wayna kala furfuri karaanoo waa u dhaxaysiin karaan maalmo inay afuraan amaa kuwii cududaarka kala lahaa iyagu sidii bixinayaan sidii gabadhi waxa weye ilmaha nuujinaysay iyo kii waxa weeye xaamilada ahayd iyo qofkii waayeelka ahaa iyo kii xanuunkiisu daa'imka ahaa oo ka caajisay kuwaasoo dhan sidii bixinayaan fidyaduna waa hal mar cunto in la siiyo qof miskiin ah waxayna ku bannaan tahay inaad maalin walba siisid miskiin iyo inaad isla sugtid oo markii ramadaan ku dhammaado ood markaa waxa weeye hal mar cunto u wada samaysid insha allahu tabaaraka watacaala halka ayaan ku joojinaynaa haddii rabino duruusta kalena waa ku xigi doontaa wallahu aclam billahi tawfiiq